بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمدين شن iyo tobanaad oo duruustii ramadaanka ahaa qeyb ka ah maanta waxaan ku soo qaadanaynaa shaydaanka mowqifka uu ka leeyahay min ibni aadama haddaan nahay basharka loolanka uu shaydaanka nagula jiro shalay waxaan ka soo hadalnay cadaawanimada shaydaanka guud marka si camali ah waxaan u ballan qaadnay inaan sii wadi doonno maanta ayada ah aan ka bilowna laba qeyb wixii dhex maray shaydaankii ama ibliiskii iyo nebiyullaahi aadam wax dhex maray jannadii markay ku jireen iyo meesha ay ku dhammaatay iyo loolankii markuu aadam iyo ibliis aadam uu ku guulaystay macrakadii oo loo soo guuriyey dadkiisii nebi aadam caruurtiisii ilaa yowmi alqiyaama marka qeybta hore nebiyullaahi aadam iyo ibliis aan ka bilowno qur-aanka kariimka ah meelo badan buu labadooda qisadooda labadooda uu ku sheegay kama wada gaari karno marka laakiin hal meel un baan ku ishaari doona haddaa ilaah yidhaahdo nebiyullaahi aadam markuu ilaahay abuuray xaawa asiga uu ka abuuray jannadu wada dejiyey ilaahay wuxuu u baneeyey jannada inay ku raaxaystaan waxa ku jiroo dhan oo ay qeyb ka tahay geedaha jannada oo timaarta leh marka addoonnimadii sida loogaga xaqiijiyaa ilaahay wuxuu ihi geedahan malaayiinta iska ah halkan geed iska dhaaf aadam oo adiga iyo sawjadaada waxa oo dadka ay leeyihiin geedka noocaas oo aha magacaas ma ah geedkan oo timaarta leh ha cunin baa layidhi oo miraha leh boqolaal asiga lamid eena jannada way ku jirtaa ilaahay wuxuu doonayaa ibtilaa inuu ku sameey aadam geedkan ha isku taabanin baa layidhi ilahi wuxuu uhi walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuuna min aldaalimiin weliba waa loo sii sheegay waxa ka ratib maayo haddii aad geedkan wax ka cuntaan daalimiinaad noqonaysiin oo hadhowta ciqaab ilaahay baad mutaysanaysiin sidaasaa loogu sheegay ibliis ha u yimiday markaasuu waswase ku bilaabay macnaha waswase waa shay xaqiiqi ma aha laakiin laablakicid buu kugu samaynaya waxaa weeyaan adiga dhan waa ku dabarogaya markaasuu wuxuu ku yidhi maa nahaakumaa can hadihi ashajarati ilaa an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin waxaa la yidhi intuu shaydaanku u yimidow nebi aadamow adiga iyo sawjadaada ilaahay geedkan wuxuu idinkaga reebay saadan laba malag oo malaa'ig aadan u noqonin ama jannada aadan ku waarin haddii aad amarkii ilaahay khilaaftaan ood geedkan ka cuntaan ilaahay wuxuu ku qasbanaana inuu malag idinka dhigo jannadana aad ku waartaan laakiin intaadan cunin aamin kama tihidiin inaad sidiina ku baaqi noqotiin ama jannada laydinka bixiya buuri marka fiiri waxaa laga soo galay bani aadam damaciyaa laga soo galay damac waxa nicmadan uu haysto iyo wuxuu sii damcayaa ilaahigii ku manaystay towjiihaadka uu siiye ma qaadanine nin kalea u yimid oo wuxuu ihi sidaanaa kugu dhacaysa qamayso waxa uu sii dheeraaday markuu aadam iyo sawjadiisa ay arintii shaki iyo taradud ku dhalisay wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin buuri wuu u dhaartay wallaahi waxaan ula jeeda wanaagiina waa maahin xumaan igama aha sirta anaa soo ogaada buuri geedkan haddaad cuntaan arrinta way caddahay فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة markii arrintu way guda galeen ayagoo qaadanayo khidaaci ama dhagartii uu aadam ku sameey aadam iyo xawa lagu sameeyo ibliiska uu ku sameey maxaa dhacday falamaa daaqaa ashajara daaqa ashajara daaqaa labadoodii markii geedkii dhadhamiyeen badad lahumaa saw-aatuhumaa cowradoodiiba usoo muuqatay dad ilaahay asturay oo dhar fiican watay bay ahaayeene macsidii baa dharkii ka tuurtay bannaan cidlay soo baxeen watafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi iljanna marka waxay bilaabeen inay dad haddii dad xushmo iyo ixtiraam ku nool bay ahaayeene jannadii geedaheedii intay caleynta ka gurtaan ay cowradoodii ku asturaan si u kala daran tahay marka arintaas ay dhacday ilaahay baa wanaadaahumaa rabuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajarati waaqul lakumaa ina ashayطaana lakumaa caduwu mubiin baa layidhi ilaahay baa u yeeray wuxuu ihi aadam iyo xawow aniga soo idinkama reebin geedkan ha cunina idiima dhihno oo hore idinkuma sheeginoo shaydaan warkiisa ha maqlina maxaa yeelay ina shaydaana lakuma caduw mubiin shaydaanka cadow oo cad buu idin yahay waxba ha ka maqlinayso idinma dhihin baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi marka aadam muxuu ku hadlaa xawo maxay ku hadlaysaa mee laga hadla lama joogo shalay baa lagu yiri waxaan ha qabanin intaasaan u qabo waxaana iska ilaali geedkan iska ilaali shaydaan warkiisa ha maqlin haddaad geedkan cunti waxaana kugu dhacay waxaad samaysid male ilaahay wuxuu waafajiyey nabiyullaahi aadam ibliis markuu macsida ku dhacay hadduu dhihi laha ilaahu waa iga lugtaa ila fakatay waan kuu soo laabtay ma dhihin laakiin aadam ilaahay baa waafajiyey lam yucaanid walam yastamir fi difaaci can nafsi ma dhihin waa ku toosanay arrintaas ayada ah waxaan ogaaday ilaahu sirta aad iila jeedidaan fahmay sidaasaan u cunay ma uusan dhihin ba waxa weeyaan bal wuxuu qirtay inuu waxuu sameeye waxun ay tahay wuxuu ugu jawaabana aysan ilaahay uusan haynin marka uu iska jeclaan lahay aadam uu bilaabay murug weyn ku qabatay mushkiladan uu ku dhacaysa uga bixi lahaa qaladkiisa wuu ictiraafay dariiqaooda uga badbaadi lahay buu marka raaday mana yaqaano markaa wax siduu uga baxsada ma yaqaano marka ilaahay markuu ogaaday inuu aadam ay dhab ka tahay mushkiladan inuu ka baxa ilaahay baa waxi u soo deji waxi wuxuu ku ogaaday dariiqada dembiga qofka hadduu ku dhacso uga badbaadi lahaa marka aadam fatalaqaa aadamu min rabbii kalimaatin fataaba calayhi inahu huwa tawaab raxiim fiiri fatalaqaa aadam aadam baa la kulmay baa layidhi macnaha aadam baa helay rabbigiisa wuxuu ka helay kelimaatin ilaahay baa kelimaad aadam u soo gudbiye kelimaadkaas waxaa weeyaan siduu aadam u towba keeni lahay marka kelimaadkii buu ku hadlay fataaba calayhi ilaahay waa ka towba aqbalay inahu huwa tawaab raxiim kelimaadkaas suurad kale baa lagu sheego rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin duco wanaagsan weeyaan nin kastoo dembi ku dhacana inuu la yimaado ay habboon tahay markaasuu wuxuu ri ilaahow nafteenaan dulminay haddaad adiga dembiga noo dhaafin ood noo naxariisaninne waxa weeyaan dad khasaaray baan nahay waa qirsannahay dembigaas cuquubadiisana meel xun baan uga dhacaynahay marka sidaa daraaddeed baa ilaahi wuri facasaa aadamu rabbahu faqawa huma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada yacni ilaahay wuu ku qiray aadam ilaahiisuu caasiyey waana dhumay laakiin markuu towbo keenay ilaahay baa doortay ilaahay waana ka towbo aqbalay jidkana waa tusiyey marka si mulakhas ah aadam lugtaa la fakatay ilaahay baana ka qabtay jala jalaaluhu liannahu ilaahay hadaahu ila ariiqi saxiix asigana ma caanidin oo aniga ma dhihin anaa fulaan waxaan bay tahay ma dhihin waa helay marka yaa tura qisadaan hal meel keli a lagu sheegay meelo badan baa qur-aanka kusoo orortay anaga hal meel baan kasoo qaadanay marka qisatu aadam oo ilaahay qur-aanka noogu sheegay wakhtiga in lagu soo gaabsaday maa loogu talagalay mase in duruus lagala baxo jawaabta waa inaad adiga iska bixisaa qisooyinka qur-aanka lagugu sheegayaa hadafaa laga leeyahay umamtii iyo ambiyadii wixii dhexmiri jiray aa lagu tusinayaa nin kasta oo baadilka ku madax adeegsta meesha u dambeeyana waa lagu tusinayaa marka waxaa lagaa rabaa shaydaankii aadam ibliiskii aadam saan u dhumiyey ilaahay uu subxaanahu watacaala uu raxmadiisa u fidiy ku badbaaday adiga way kugu jihaysan tahaye sidee aad ugu badbaadi kartaa sidee aad ugu badbaadi kartaa ma dhici kartaa aadam inaad macnaha aada sidii aadam uu ugu kalsoonaaday ibliis oo hadalka kaga maqlay ma dhici kartaa inaad ku dhacdid jawaabtaasaa lagaa rabaa tiibaa marka markii ibliis meeshii lagu jibiyey wuxuu bilaabay inuu caruurtii aadam u wareegtay lannu aadam xawa way ka badbaadeen liannahu ilaahay baa yidhi uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada intaha mowduucaas ibliis meeshaas wax kaloo u yaalla ma jirin marka asiga iyo caruurtiisii iyo jinnigii gaaladoodii reer bani aadam intii kale bay usoo wareegteen marka dagaalkii buu la bilaabay ayagii tii dagaalkii uu lana galay caruurtii aadam ou dhalay boqolkiiba sagaashan waxaa la dhihi karaa shaydaan baa dhunsaday hadda inta maanta oo annaga dhulkii hadda caalamkan ku nool haddii ay caalamka uu yahay todoba milyaar iyo bar hadduu yahay hal milyaar iyo bar baa muslimiinkaa inta kale waa wada gaalo inta muslimiinta inta ilaahay adeecsan oo jidkooda raacdo iyo inta shaydaan aad seexda shaydaanka inta raacdaa badan marka wax yar baa soo haraya qaliil min cibaadiya shakuur buu ilaahay yidhi wax yar baa ilaahay subxaana wa tacaala yaa rumaysan walidaalika shaydaankii waa tii horii uu yidhi laaqcudana lahum siraataka almustaqiim huma laaatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin yacni shaydaanka wuxuu ilaahay buu u sheegay wuxuu ihi jidkaadii toosnay baan ka weecinayaa dadkaas intaan u fadhiisto yaan ka leexinayaa waxaan uga imaanaya buu ihi hortooda gadaashooda midigtooda bidaxdooda sidaas marka ilaahay walaa tajidu akharahum shaakiriin badigood waxaad arki doontaa ilaahu ayagoon kugu shukrinin warfiir hadalkaas ayada tii horena waxayna soo martay lauqwiyanahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin yaana soo martay walidaalika dagaalka sidaasuu u taagan yahay ilaahay marka jala jalaaluhu wuxuu annaga gaar noogula hadlay ibliis wuxuu ku sameeyey aadam iyuu gooni noogu sheegay iyadoo qisadii meeshii qur-aankii meelo badan lagu soo qaato ay nagu filan tahay yaa qisadii annaga nagula hadlay oo ilaahay wuxuu idhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayثu laa tarawnahum inaa jacalna الshayaطiina أwliyaءa liladiina laa yuuminuun bal u fiirso waxaa la yidhi reer bani aadamow war shaydaan yuusan idin fitnaynin shaydaan waxa waa ibliis iyo jamaacadiisi waay iyaysan idinku samaynin sidii aabbihiin jannada uga soo bixiyey ou dharkana kaga tuuray siduu idiin tusiyo cawradiinna liyuriyahumaa suu u tusiyey saw-aatihimaa markaasaa ilaahay wuxuu ihi khuduurada shaydaanka uu leeyahay uu ilaahay ku abuuray innahu yaraakum huwa qabiilu min xaysu laa tarawnahum ayaga waa ku jinniga iyo shaydaanka waa ku arkayaan adigase arki maysid walidaalika nin taabici oo qataada la yidhaahdo ibnu dacaama saduusi yaa wuxuu ihi cadow aadan arkaynin inaad iska celisaahu arrinteeda aaday u adag tahay buuri nin adiga meeshu wax kaaga dhufanay arka hadda haddii adigo indhaha isku qabatay cadow la dagaalam lagu yiraa ka waran yani khatarteeda ay leedahay marka waxaa lagu leeyahay jirkaada indhahada isku hadlaynin qalbigaada ictisaam billaahi isku hadlay intaas le waa ilaahay marka wuxuu na siiyey kalsooni oo wuxuu ihi innaa jacalna shayaaiina awliyaa liladiina laa yuuminuun kuwa ilaahay diintiisa aan qaadanin oo ama jidka dhabta aan laga rabin kuwaasaan ku sallidnay buu ilaahay yidhi macnaha waxaa laga fahmay dadka fiican oo toosanoo awaamirta ilaahay waxba kama qabo karo ina kayda shaydaani kaana daciifan sida aadam ilaahay uu sheegay uu u yidhi waaqul lakumaa ina shaydaana lakumaa caduwu mubiin aadam iyo xawaalirwar cadowgan iska ilaaliya ilaahay annagana wuxuu nagu yidhi alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbudu shayطaana inahu lakum caduwu mubiin nafsa maa qiila liaadam waxawaa qiila lana annagana bani aadamow sow idinamaanan ballamin kutubtayda sow waxay idinkuguma soo dejinin inaadan maxaan ku yidhaahda shaydaan inaadan caabudin caabudid macnaheeda waxa weye haddaad ku raacdid macaasidii wixii ilaahay xalaaliya aad ku xaaraantinimaysid wuxuu ilaahay xaaraantini aad xalaashatid shaydaan aad ku caabuday maxaa yihi ilaahay markaa inahu lakum lakum waa jamac annagoo dhan waa caduw mubiin buu idin yahay cadowgii cadaawo qarsan ma aha waa adaawo muuqata weeyaan ayib marka sidaas daraaddeed baa waxay tahay waxaa la yidhahdaa dhaqan ma aha qofka bani aadamka nin cadowgiisa uu yaqaano inuu saaxiib iyo sadiiq ka dhigto intuusan la heshiin horteed marka shaydaankii inuu cadow yahay waa la ogyahay ma la heshii kartaa jawaabti waa maya liannahu shaydaan la heshiiskiisa waxaa weyaan in isaga caabudid taladiisa aada raacdid tii ma dhici karayso marka waxaa lagaa rabaa inaad minal aan adiga aada mowqifkaada cadaysatid shaydaan waa cadowgaadi mana la heshii kartid maxaa kula gudboon cadowgaada waxaa lagula dagaalamo waxaad ku jibi kartid waxawaaye inaad tiraahdid alictisaam billaahi wa bidiinih ilaahay diintiisa inaad qabsatid unbaad ugu badbaadi kartaa sidii nebiyullaahi aadam loo yiriyey laa taqraba laa taqraba can hadihi shajara laa taqraba hadihi shajara sida loo yiri geedkan ha u dhowaanina yaa ilaahay annagana wuxuu nugu yidhi yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaala ayiba walaa tattabicuu khuطuwaati الshayطaani inahu lakum caduwu mubiin dad yahabow cuna waxa ilaahay idiin xallilay oo wanaagsan macnaha wuxuu idinka xarumaynaha cunin oo sidii shajaradii oo kale wa walaa tattabicuu khuطuwaati الshayطaan shaydaanka jidadkiisa raacino wuxuu ilaahay idinka reebay ha cunina maxaa yeelay inahu lakum caduw mubiin waa lagu soo celi haddane markaasuu ilaahay wuxuu ihi inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun yacni shaydaanka waxaa lagu yaqaanaa waxa xun inuu caado iyo dhaqan wuxuu u leeyahay wax xun keliya inuu ku faro marka aadam siduu u ibliis siduu u dhakray oo aadam loo dhakray iyo haddana annagana u ibliis iyo shaytaan iyo iyo jinniga gaalka ah ay iyagana noo ay xaawilaan inayna dhakraan yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruura yaciduhum waa uu yaboohayaa haddaad waxaan samaysaan waxaasaad helaysin wayumaniihim waa yidi diilogelinayaa wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruuran shaytaan wuxuu ku yaboohayo o dhan waxa weye waa been iyo iyo dhagar wa marka shaydaanka ilaahay amarka sow bixiyo mid kalou ku daba wata waxaanu ilaahay ku amray asna wax kalou ka daba wataa walidaalika bacdu salafa waxay yidhaahdeen maa amara allahu tacaala biamrin ilaa walishaytaani fiihi nascataani ilaahay wuxuu amro shaydaankana laba shayuu ku dhex wataa marka imaa ilaa tafriiqin wa taqsiir inuu wixii ka gaabiso lagu amray in la yidhaahdo waxaa ma samey kari wixii lagu soo salaada lagu amri soona ma samaynaysa taqsiir waay wa ilaa ilaa mujaawaza waguluw walaa yubaali ibliis biayhima dafir imaa inuu hore kuu dhaafiyo amarkii ilaahay waad qaadatay hore buu kuu dhaafinaa wax badanaad ku daray waxaan jiranaad ku daray marka shaydaan danka ma laha inuu marka hore albaabka hore kugu celiyo hadday u suuro gasha alxamdulilah siduu rabay wa hadduu jidka kaa bixiyo marka diinta soo geshay dhinaca kale kaaga saaro bidac iyo fisqi iyo islaamkii waxaan jirin aad ku dartid labadaba farax bay u tahay asiga marka sidaa daraaddeed baa yani waxa weeyaan bani aadamkii shaydaankii bay wada raaceen wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badigiis ma aha kuwa muminiin adiga dadaal kasta bixi fii kulli cusuur waxa weeyaan gaalada iyo dadka diinta ilaahay diidan baa badan sababta waxa weeyaan shaydaankay u dheg raaricinayaan ninka mu'minka marka waxaa laga rabaa inuu ka duunaado gaaladaas iska qoorta dhiibatay inuu ka fiicnaado ou mar kastaba asiga isxisaab gareeyo ou macnaha tashkhiis isku wado oo muxuu yidhaahdaa xaggeen jooga aniga habeen iyo galab saan usoo sheegna waqafaat lilmuxaasaba galab iyo subax inuu isla xisaabtamo sida mu'miniinta ay ahaa jireen ilahi wuxuu uri ina aladiina اtaqow ida masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waxaa lagu yaqaanaa mu'miniinta shaydaan hadduu wax u taabto oo macnaha wax geliyo waxay lagu yaqaanaa tadakaru inay xasuustaan fa idaa hum mubsiruun meesha laga soo galayna way arkayaan isla marka dhaqankaasay lahaayeen ninka mu'min kasta waxaa laga rabaa ilaahay nasiixadiisa inaan dhagaysano ilaahay digniinta uuna siinayo uu cadowgaa nooga dignayo inuu inaan dhab u qaadano ilaahay wuxuu uri yaa ayuhannaasu ina wacd allaahi xaq falaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yaguranakum billaahi algharuur ilaahay wuxuu idin yabuuhaya waa xaq sidau idinkugu sheegahay u dhici doonaane adduunyada ya idin kadinin oy aakhireed idinka mashquulinin walaa yaguranakum billaahi ilaahi yousan idinku dhakrin algharuur midka dhakrinta badanoo shaydaanka ah waxaa la yidhaahdaa mowqifka markii qiyaamo la tago oo dadkii shaydaan uu duufsaday iyo dadkii ilaahay diintiisii raacay lakala xukumo oo marka jannadii dadkii la gelinahayna diyaar garoobaan dadkaa naarta loo wadana ay dhinac u baxaan shaydaankii ama ibliiskii ama jinnigii gaalka khudba mid ka mid u istaagaya waxaa la yidhaahdaa ascab khudba oo dadkaas ay maqlaan waa jees jees dadkii asiga adduunyadu ku raacay oo diinta ilaahay ka tegay buu khudbo u akrinaa naaraana loo xukumay ayaga iyo kuwa la socdo markaasaa waxaa laleeyahay nin diidi karana male atbaacdiisa oo dhan way ku qasban yihiin khudbadiisa inay dhegaystaan wuxuu ula jeedaa khudbadaas inuu ku jeesjeeso ilaahay khudbadaas siday tahay buu noo soo guuriyey qur-aanka noogu sheegay waxay ahayd inay nagu dhaliso war sidaanan maalinkaas shayddaan intan u fadhiista khudbadan uu igu jeesjeesa aan u dhegaysanin war maanta aan isdabaqabta inaan idhaahday ulajeedada sidaas waa iyadoo saas tahay baa haddana waxba dheg jeelaq loo siinayn suuratu ibraahim baa ilaahay qisadan ku sheegay wa qaala ashaytaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wama kaana lii calaykum min sulطaanin ila an dacawtukum faاstajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhiy inii kafartu bima ashraktumuni min qablu ina alظaalimiina lahum cadaab aliim shaydaanka khudbadaas akhrina ilaahay baana ka soo guuriy adduunyadau noogu sii sheegay jacaylka ilaahay uuna jecel yahay iyo sida uu raba inuu shaydaanka iyo tababkiisa naga badbaadiyo yaa khudbada dhici doonta qiyaamado jeesjeeska ah yaa la sheegay dadka dhegaysan doona ku qasban ha noqonin baa lagu leeyahy shaydaankii marka wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru markii ilaahay amarkii uu xukumay oo dadkii naarna mutaystayna dhinac loo saaray dadkii kalena ay kitaabkooda macnaha bidaxda laga siiyey yaa wuxuu yidhi shaydaankii ina allaha wacadakum wacda alxaqi ilaahay wacdi xaqi oo adduunyada idinkugu sheegay wawacadtukum anigana waa idiin yaboohay faakhlaftukum maanta idinkaga baxay ballankii waxaan idin sheegaya oo dhan wax kama jiraan adinkaa waaqica ku aragteen waxaan idin dhihi jiray adduunyada haddaad i raacdaan waa badbaadaysiin maanta ma aadan badbaadin kullu maa fi lamri waxa weeyaan ballankii waan idinkaga baxay marka maxaa qaba kartaan waay markaasuu yidhi wamaa kaana lii calaykum min sulطaanin aniga adduunyada marka la joogan wax idin yaboohay qasab idinkuma gelin awood ma lahayn liannahu yacni tabar ma lahayn ina kayda shaydaani kaana daciifan waswaas iyo waxyaalahoos dadka looga akhriyo un baan adeegsanay marka wixii beebeentii aan idiin sheegay unba aniga awood ma lahayn ilaa an dacawtukum faاstajabtum lii waan idin yeeray waasoo kale waa iisoo kala cararteen marka saas hadday tahay maanta calaacalka iska dhaaf walaa taluumuuni aniga ha i dagaalamina aniga ha ila dagaalamina waluumuu anfusakum naftiinna eedeeya maa ana bimusrikhikum aniga idiinma gargaari kara maanta oo cadaabkan idinkama fuji karo wamaa antum bimusrikhiya adinkana igama fuji kartaan cadaabkan i haysto marka yaana isku oynin waaqica iyo ay xaqiiqada jirta aan qaabilno oo naarta aan isku shubno markaasuu yuri inii kafartu bimaa ashraktumuunii min qabl markiin adduunyo joognay aad ilaahay iigu shariig yeesheen ood ilaah kale iga dhigteen ood aniga igu raacdeen maanta waxaan idiin sheegaa waxaas ma jirto addoon yaroo la abuuray baan ahay aniga maadaama ilaahay uu naar igu xukuma aan rabay ina naarta aad igu wehelisaan laakiin ilaahay inan garab istaagoon cibaado mutaysatay macnaheedii ma aha markaasuu hadalkii u dambeeya ku gunaanuday ina adaalimiina lahum cadaabun aliim dadka daalimiintae cadaab adag bay leeyihiin waa kumee waa aniga iyo dadkii i raacay cadaabkan aliimkaan leenaha iska qabanno aan iska tiirinno oohinta kalena aan iska dhaafno intaas marka waxaa lagu leeyahay war nin yahow hadeerta anaad joogtaaye khudbadaas aad u adag yaan dhagahaada laga buuxinine safka kaloo fii dilli carshi raxmaan joogaya safka noqo wallahu aclam wsala allahu wslem calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin